bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeennii tobnaad waa dersigeennii soddomaad waa dersigeennii soddonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba waana dersigii koobaad ee taariikhda saxaabiga la yidhaahdo zayd lkhayl ama zayd lkhayr zaydulkhayr nabigu muxuu ka yidhi wuxuu ku yidhi ina fiika ina fiika adiga waxaa kugu sugan ood leedahay oo ilaahay kugu manaystay la khaslatayni laba arrimood labadaa arrimoodoo yuxibuhum allaahu alla uu jecel yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisaba ay jecel yihiin waxaad leedahay laba arrimood oo labadaba alle iyo rasuulkiisaba ay jecel yihiin oo maxay yihiin labadaasi al anaa'atu kaad kaadsiinyo iyo walxilmu dulqaad labadaas labadaba ilaahay baa jecel iyo rasuulkuba annaasu dadku dadka ilaahay abuuray cid ay cid ay yihiinba macaadinu waa macdano kala duwan siday macdantu u kala duwan tahay waa macdantana waxaa la yidhaahdaa waa waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu dhulka ku abuuro aada bay u tiro badan yihiin birtaa ka mida oo maartaa ka mida oo qalinkaa ka mida oo fidadaa ka dahabkaa ka mida oo waxaa ka mida waxaa loo yaqaana maas ama demonka ayaa ka mid a waxaa ka mid a cooberka ayaa ka mid a yacni wax lasoo koobi maraha aad bay u tiro badan yihiin waxaa ka mid a uraniumka plutoniumka waxaas yani macaadintu waxaas u badan waayo oo kala duwan marka dadkuna saasay u kala duwan yihiin dabeecadooda iyo meesha laga abuuray saasaa laga wadaa annaasu dadku macaadinu waa macdano marka khiyaaruhum fi ljaahiliyati islaamka ka hor dadkii sharafta lahaa ee ugu sharafta badnaa yaa khiyaaruhum fi lislaami idaa faquhu markay islaamaanna iyaga unbaa dadka ugu sharaf badan markii islaamnimada ka hor dadkii sharafta lahaa unbaa markay soo islaameenna dadka ugu sharaf badan ee fa ilayka iga hoo waay hoo oo iga qabso ilayka iga hoo suuratayni laba muuqaal oo li saxaabiyin saxaabi u sugnaatay saxaabigaasoo jaliilin sharaf badan labadaa sawir khadad waxaa qorshaysay oo jaangoysay uulaahumaa labadaas sawirtooda hore yadul jaahiliyati jaahiliyada ama xilligii islaamnimo la-aanta islaamka ka hor yuu samaysmay gacantiisaa samay gacantii jaahiliyadaa samaysay gacanta wax ma samaysay waxaa laga wadaa bii-adii iyo dhaqankii ilaan al insaanu waxaa la yidhaahdaa ibnu biatihi oo ibnu bay-atihi bay-ana waa la yidhahda yacni dadkaad ku dhex nooshahay dhaqankoodaad qaadanaysaa hadday dad fiican yihiinna wax fiican baad noqon hadday dad xun yihiin na dad xun baad noqon wax xun baad noqonaysaa marka bi-adii jaahiliga islaamnimada ka hor dhaqankeedii markuu dhaqankaas qaatay weeye sawirka hore waa sawirkii jaahiliyada wa abdacat waxaa waxaa dhistay ibdaaca waxaa la yidhaahdaa wax aan isagoo lagaaga horreey aan lagaaga horeynin adigu aada samaysay baa la idhaha ibdaaca waa ikhtirac iyo ibdaaci waa isku mid waxaan cid kaaga horeysay la arkin ood adigu samaysay baa la yidhahdaa ibdaaca wa abdacat waxaa samaysay ukhraahuma sawirka labaadna anaamilu lislaami islaamka farihiisa ayaa sameeyey anaamil waa jamcu unmula unmolana waxa weeyaan waa faraha foodooda weliba faraha foodooda ayaa la yidhaha ama faraha anaamil lislaami yani tanna waxaa waxaa laga wadaa islaamku fara ma leh fare iyo gacmo iyo lugo iyo wuxuu leeyahay male islaamku laakiin meesha waxaa ka socda isticaara ka socota bi-ada islaamka intii yar uu ku jirayba hadda isaga islaamnimadiisa waan arki doonaaye maalmo unbayba ahayd sidiisa idilba markuu soo islaamayba ilaa sagaal maalmood buu yuu noolaabaa la yidhi sagaalkaa maalmoodna wuu qandhaysnaa waabu kadibna waa dhintay marka intaa u yara u noolaana waxoogaa rasuulka aada iyo aad intuu la joogay usoo dhoweeyey oo u karaameeyey nin sharafla ayuu ahaa marka yacni noloshiisii intaa yarayd ee uu islaamayna way isbedeshay say isu bedeshay waa sawirka kale daalika kaasi asaxaabiyu waa saxaabiga daalika asaxaabiyu saxaabigaasi huwa isaguba zayd lkhayl ninka zayd lkhayl la yidhaahda weeye kamaa sidii kaana uu ahaa yadcuuhu nnaasu dadku ay ugu yeedhaan fii jaahiliyatihi waqtigii jaahiliyadiisa waqtigii islaamka ka hor intuusan soo islaamin wa zaydu lkhayri zaydkii khayrka kamaa sidii dacaahu rasuulu rasuulku ugu bixiyey rasuulkii alkariimi ashrafta badnaa bacda islaamihi zayd markuu islaamay kadib rasuulkaa u bixiyey zayd lkhayr ama suurat luulaa ninkan saxaabigan zayd lkhayr la yidhaahdo ee noloshiisa wuu ka soo qaatay kitaabkani laba sawir oo kala duwan oo sawirkiisii hore ee islaamku intuusan soo islaamin iyo markuu soo islaamay haddii aan ka hadalno intuusan soo islaamin ama suuratul uulaa sawirka hore fa natrukuhaa aynu u dhaafno oo aynu u dayno aynu u bannayno fa tarwiihaa maya fa tarwiihaa dheh ama suuratul uulaa sawirka hore fa tarwiiha waxaa ka sheekaynaysa kutubul adab kutubta suugaanta carabta ka hadasha suugaanta carabta adabka waa suugaantee taasaa ka sheekaysa fataquulu waxay tidhi ama fataquulu waxay leedahay xakaa wuxuu ka sheekeeyey ashaybaani sheekha shaybaani la yidhaahdo can sheykhi nin oday ah oo min bani caamir qabiilka reer bani caamir la yidhaah ka mida ayaa wuxuu ka sheegay qaala wuxuu yidhi odaygaasi asaabatnaa waxaa nagu dhacday ama na haleeshay ama nagu habsatay sanatun mujdiba sano abaar ah sanadaasoo halaka uu baaba-ay fiiha iyada dhexdeeda azarcu barti may beerti beertii way baaba'day wadarcu bartiina way baaba'day xoolaha bar iyo beer bay tidhaah soomaalidu beertuna waa zarcigii darcuna waa waa barti waa xoolihii geel iyo adhi iyo lo iyo wixii la haystay fakharaja waxaa baxay rajulun fakharaja waxaa baxay rajulun nin oo mina annaga naga mid a haddaan nahay reer bani camir yaa biciyaalihi ciyaalkiisabuu kaxaystay ila alxiirati meesha xiiro la yidhaahdo ayuu u kaxaystay xiirana waa meel ciraaq ku taallo oo waxay u dhexaysaa najaf iyo kuufa ciyaalkiisi buu la dagaagay adiga warkood kooban wuu dagaagay ciyaalkiisii xiiro ayuu geeyey wa tarakahum wuxuu uga tegay ciyaalkiisii reerkiisii fiiha xiiro ayuu uga tegay wa qaala lahum wuxuu ku yidhi intadiruunii hunaa halkan igu suga xataa acuuda ilaykum ilaa aan idinka soo laabto halkaan igu sugan uma markaa kadib aqsama wuxuu ku dhaartay allaa yarjica inuusan usoo noqonin ilayhim reerkiisii ilaa idagtasaba inuu soo helo lahum iyagii maalan xoolay inuu usoo helo ay ku noolaadaan aw yamuuta uu dhinto maahne uma markaa kadib tasawada wuu sahay qaatay zaadan sahay ayuu qaatay wa masha wuu socday yowmahu maalintiisii oo dhan ayuu socday kullahu dhammaantii maalintii oo dhan wuu socday xataa idaa aqbala leylu habeenku markuu soo galay wajada wuxuu arkay ama helay amaamahu hortiisa khibaa'an teendho ayuu arkay wa bilqurbi meel u dhow min alkhibaa'i teendhadana muhrun faras ayaa ku sugnaa oo muqayadun meeshaas lagu xidhay ama ku dabran fa qaala wuxuu yidhi isagaa naftiisa la hadli haadaa kan faraskani awalu lghaniimati xoolo aan helo kii ugu horreeyey weeye aan haniimaysto wa tawajaha wuu aaday ilaahi faraskii wa jacala wuxuu bilaabay yaxullu inuu furo qaydahu dabarkiisa inuu furo uu dabarka ka gooyo famaa in hama iskumaba dayin birukuubihi inuu fuulo ama koro xataa samica ilaa uu ka maqla sawtan dhawaaqoo cod oo yunaadiihi u dhawaaqaya oo dhahaya khalli canhu iskaga tag ka tag utrukhu iskaga tag faraskan waqtanim nafsaka naftaadana haniimayso naftaada la baxso naftaada hel yacni si faraskana iskaga tag naftaadana ha ku raacdo oo haniimayso iyadu yacni ma ku dilaye yacni lafahaga la baxso saas oo kale wey khalli canhu faraskan iskaga tag waqnam nafsaka naftaadana hel oo naftaada badbaadso fa tarakahu faraskii buu iskaga tegay wamadaa waa iska socday wuu qulqulay ninkii uma markaa wuu socday mashaa wuu socday sabcata ayaamin toddoba maalmood buu socday uusan ruuxna arkin xataa balaqa ilaa uu ka gaadho makaanan meel meeshaasoo fiihi ay ku sugan tahay maraaxun lilibili xero geel meel geel lagu soo xareeyo xero geel ay ku taallo wa bijaanibihi xerada geela dhinaceedana khabaa-un cadiimun waxaa ku sugan guri weyn oo fiihi yacni waxaa ku sugan khabaa-un cadiimun teendho weyn baa ku sugan fiihi teendhada gudaheedana waxaa ku sii yaalla qubbatun qubbad oo min adamin maqaar ah arrintaasoo tushiiru tilmaamaysa ila tharaa'i hodantinimo hodantinimay tilmaamaysaa guriga wuxuu ka samaysan yahay marka la arko iyo wa nicmati barwaaqo fa qaala arajulu ninkii wuxuu yidhi fii nafsihi naftiisa wuxuu ugu sheekeeyey uu ku yidhi laabudda waxaa qasab ah oo lagama maarmaan ah lihaada almaraaxi xeradan xeradan geela min ibilin geel lagu xareeya inay leedahay geel baa kusoo xaroon doona walaa budda waxaa lagaba maarmaan oo qasaba lihaada alkhibaa'i teendhadanna min ahlin dad degan uma markaa kadib nadara wuxuu galay uu fiiriyey fi lkhabaa'i teendhadii wa kaanat ishamsu qoraxduna waxay ahayd tadnuu min almaqiibi mid sii dhacaysa ay ahayd tadnuu mid usii dhowaata tadnuu mid usii dhowaata min almaqiibi dhicitaan yacni libdhadii godka ayay sii gelaysay fa wajada teendhada gudaheeda wuxuu ku arkay uu ka helay shaykhan nin oday ah faaniyan oy u dhammaatay fii wasatihi oo guriga bartankiisa iska yaalla fa jalasa wuu fadhiistay khalfahu odaygii gadaashiisa ayuu iska fadhiistay ilaan wuu daalanaaye waanuu gaajaysnaa wa huwa isagoo odaygaasi laa yashcuru bihi ninkan uusan dareemayn nin inuu usoo galay iyo in kaleba aan kala ogeyn wamaa huwa ma aysan ahaanin arrintu ilaa qaliilun wax yar maahane ilaa xataa qaabat ishamsu ilaa ay qoraxdu ka dhacdo in yar markuu meeshii joogay uu odaygii la joogay uu teendhadii kula jiray ayay qoraxdu dhacday ilaan markuu imanayba way sii dhacaysee wa aqbala waxaa soo baxay oo soo aaday oo ku soo baxay teendhadii wa aqbala waxaa ku soo baxay faarisun nin faras fuushan kaasoo lam yura aan la arkin qatu weligii faarisun nin faaris ah oo acdama minhu ka weyn walaa ajsama kana dheer wey hadda tani kaasoo qad imtataa ku ekaaday oo fuulay sahwata jawaadin faras duudki faraskaasoo caalin dheer aad faras aada u dheer uu saaran yahay ninkuna waa nin dheer oo laf weyn wa xowlahu hareerihiisana waxaa ku sugan cabdaani laba addoon oo yamshiyaani soconaya can yamiinihi dhinaciisa midig iyo wa shimaalihi dhinaciisa bidix ayay ka kala soconayaan wa macahu ninka faariska iyo wuxuu wataa oo kale naxwu mi-atin wax boqol ku dhow oo min al ibili geel ah geelaasoo amaamaha uu hor socdo faxlun baarqab kabiirun oo weyn xerada buu geelii soo galay fa baraka alfaxlu baarqabkii ayaa fadhiistay wa barakad waxaa fadhiisatay xowlahu hareerihiisa annuuqu halihii ayaa yaa fadhiistay halo keligii unbaa baarqaba inta kale waa halo yacni waa hal marka la yidhaahdo waa neef geelahoo dhadig yo af carabiga nuuq baa la yidhaha naaqa waa waa mufradka midiibaa naaqa la yidhaha jamacoodana nuuq ayaa la yidhaha wahunaa markay sidaas tahay uu geeli soo xarooday uu fadhfadhiistay qaala alfaarisu ninkii faariska ah wuxuu ku yidhi liaxadi cabdayhi labadiisa addoon midkood wuxuu ku yidhi ilaan wuu maqlayaa ninkani guduhu ku jiraa ixlib lis haadihi tan wa ashaara wuxuu u tilmaamay uu farta ugu fiiqay ilaa naaqatin hal samiinatin oo shilis hal shilis hasha shilis caanaheeda way macaan yihiin oo wasqi waraabi caanaheeda ashaykha odayga odayga guda ku jira teendhada fa xalaba wuu lisay addoonkii minhaa hashi ayuukayuu soo lisay xataa mala-a al inaa'a ilaa uu kasoo buuxiyo gorofkii gorof baa la yidhaha ka lagu liso ama dha kale wa wadacahu wuxuu dhigay caanihii weelkii ee caanuhu ku jiraan wuxuu dhigay beyna yaday ashaykhi odagii teendhada ku jiray hortiisa ayuu dhigay wa tanaxaa canhu wuuna ka yaraha dheeraaday fa jaraca wuu kabaday ashaykhu odaygii minhu caanihii jurcatan hal kabo aw jurcatayni ama laba goor buu kabaday wa tarakahu iska daya dhulku dhigay qaala rajulu ninkii wuxuu yidhi fadababtu waan gurguurtay naxwahu xaggiisa mutakhafiyan anigoo isqarinaya wa akhadtu alinaa'a waalkii ama gorofkii caanuhu ku jiraan ayaan qaatay wa sharibtu waan cabbay kulla maa fiihi wixii ku jiray oo dhan ayaan cabbay meeshiisii baan iska dhigay fa rajaca alcabdu addoonkii ayaa soo noqday wa akhada alinaa'a weelkii ayuu soo qaaday wa qaala wuxuu yidhi yaa mowlaaya sayidkaygiiow laqad sharibahu odaygii caanihii wuu cabbay kullahu dhammaantii wuu dhammaystay fa farixa alfaarisu faariskii uu farxay dadka waayeelka iyo dadka jiran iyo markay wax cunaan iyo ruuxii buko iyo markuu wax cuno waa lagu farxayaa wuxuu yidhi haddaba ixlib haadihi tanalis wa ashaara wuxuu u tilmaamay ugu farfiiqay ilaa naaqatin ukhraa hal kale wadaci linaa'a weelka iska dhig beyna yaday ashaykhi odayga hortiisa iska dhig fa facala alcabdu addoonkii wuxuu yeelay maa wixii umira bihi la amray fa jaraca ashaykhu odaygii wuu kabaday minhu caanihii fa jaraca wuu kabaday minhu caanihii ama weelkii caanuhu ku jireen ashaykhu ninkii odayga ahaa jurcatan hal kabo waaxidatan oo keli ah wa tarakahu waanu iskaga tegoo iska dhigay fa akhadtu haddana weelkii baan soo qaatay wa sharibtu waan cabbay nisfahu ilaa nuskiisa ayaan cabbay ma dhammaysanin waan dhammaysan karay gaajada haysee wa karihtu waxaan nacay buu yidhi an aatiya calayhi inaan dhammaysto an aatiya calayhi inaan dhammaysto on fuuqsado xataa laa uhiira si aanan u kicinin ashaka shaki fii nafsi alfaarisi ninkii faariska ahaa naftiisa saanan shaki ugu ridin maxaa jira haddee odaygu ma cabbi jirin waxanoo caano ah weligii labadaa goorunbuu ka ban jiray marka inuu ma dhici karto inuu dhammaystay haddana marka la dhammaystay marka waxaa la dhihi war meesha maxaa jira oo waa la soo geli marka shaki bay abuuri marka si aanan shaki u abuurin tii dambe ma dhammaysanin wuxuu ihi nus baan ka tegay uma haddana wuxuu ihi amara alfaarisu ninkii faariska ahaa wuxuu amray cabdahu addoonkiisii athaani ee labaad bi-an yadbaxa inuu gowraco shaata neef adhiga fadabaxaha markaasuu gowracay markuu gowracay oo uu qalay faqaama ilayha alfaarisu faariskii ayaa u kacay neefkii adhiga hilibkiisii wa shawaa lishaykhi sheekhii ama odaygii ayuu u solay waa la solay dab baa la saaray dab baa lagu solay waa markuu ugu macaan yahay hilibku ugu macaan yahay wa shawaa lishaykhi sheekha wuxuu u solay minhaa neefkii ayuu wax uga solay qeyb ka mid a wa acamahu wuu siiyey hilibkii buu siiyey biyadihi gacantiisa ayuu ku siiyey markan xataa idaa shabica odaygii markuu dhargay jacala wuxuu bilaabay ninkii faariska ahaa yakulu inuu cuno neefkii huwa isaga iyo wa cabdaahu iyo labadiisa addoon dabcan wixii ay reebeenna ninkanaa wixii hamba'na ninkanaa cunay wamaa huwa arrintu maysan ahaanin ilaa qaliilan wax yar maahane marka intaasi dhacday oo odaygii caanaha la siiyey oon caanihii aniga dhamay neefkii la cunay maxaa jirahda waa la seexan uun wamaa huwa maysan ahaanin ilaa qaliilan wax yar maahane xataa akhada aljamiicu xataa intii akhada aljamiicu kulligood ay ka tagaan madaajicahum meeshay seexanayeen madjic waxaa la yidhaha meeshuu qofku jiibsado wa naamu way seexdeen nowman hurdo ayay seexdeen camiiqan oo xeel dheer ama qoto dheer kaasoo lahu le khatiitun khuuro leh waa la khuurinaya ama waa la xuurinayaan dad baa yidha cinda daalika markaas aan ogaaday inay saa u wada khuurinayaan yaan tawajahtu waxaan aaday ila alfaxli ritigii baarqabka ahaa fa xalaltu waxaan furay ciqaalahu cigaalkiisa ayaan furay cigaal unbaan idhaahnaa magacan aad bay soomaalidu cigaal ula baxdaa cigaal iyo ciqaal waa isku mid waa dabar dabar buu hadda ka wadaa dabar laakiin cigaalka waa dabar gaara waxa weeyaan laba lugoodoo isku dhinaca adin hore iyo adin dambe lug lama dhaha geele adin baa la yidhaah adin hore iyo agdin dambe yaa la isku xidhaa markaasaa cigaal la yidhaahdaa labada adin oo hore haddii la isku xidho na dabar baa la yidhaahdaa dabar labada adine hore inta la isa saaro oo midba mid inta la qaado ka kale la saaro la isku xidho markaasaa dabar la yidhaahda haddii labada adin la isku xidho laakiin loo dhexaysiy aan la isku dhoweynin oo inuu ritigu ku socon karo markaana seetaa la yidhaahda marka dabar iyo seeto baa jira dabar iyo seeto baa jira seetada waxa weeyaan labadii adine hore ayaa la isku xidhayaa laakiin layskuma dhajinayo laysma saarayo waxaa u dhaxaynayaa xadhigga waxoogaa loo yar hadabcinayaa ritigu marka wuu socon karaa laakiin waa socod gaaban uu meel fog ma tegi karo wuu iska daaqi tartiib buu u soconaya wuu siqayaa laakiin marka oo la dabro ma dhaqaaqi karayo maxaa jira labada adin oo hore yaa isku xidhan haddii adin hore iyo adin dambe la isku xidhana shakaal baa la yidhaahdaa haddii labada lugood hore la isku xidho laakiin halkaas iyo maaragtay meel jilibka ka koraysa labada jilib meesha ka koraysa haddii la iskula xidho oo loo dhexaysiiyo weliba xadhig xadhigna uu dhexdooda ku jiraan markaana seetagorayaa la yidhaha geela seetagorayo marka cigaalkiisii baan furay buuli fa xalaltu waxaan furay ciqaalahu cigaalkiisii baan furay wa rakibtu waan fuulay fandafaca wuu booday ritiga mar haddii la fuulo wuu booday oo wuu socday wa tabicahu waxa raacay al ibilu geeli wa mashaytu waan socday leylatii habeenkaygii oo dhan geeli buu ninkii la tegay wuu dhacay ma dhicina wuu xaday wuu dhacayda waa markaad xoog wax ku qaadataa la yidhaah markan oo kale wuu xaday falamaa markii asfara nahaaru maalintu ay caddaatay markii maalintu caddaato ninkii geed geedka la kala gartaa la yidhaahdaa nadartu waxaan eegay fii kulli jihatin dhinac walba ayaan fiiriyey falam ara ma arkin axadan cid oo yatabicunii igu raad joogta cid isoo raacaysa oo raadkayga guraysa oo igu raad joogta ma arkin faindafactu fi sayri socodkii ayaan ku sii daayey faindafactu waxaan ku sii daayey oon aad socodka u dheereeyey fi sayri socodkii xataa tacaala nahaaru ilaa maalintii ay soo dheeraato oo barqin kulul ay ka noqoto barqin kulul ay ka noqoto uma markaa kadib iltafadtu haddana waan milicsaday iltifaatatan milicsi gadaasheeda weli hadda waa nin cabsanaya gadaasheedaan fiiriyey buuri fa idaa markaaba ana anigu bishayin waxbaan arkaa waxbaan arkay shaygaasoo ka-annahu aada moodda inuu yahay nasrun gorgor gorgor hawada haadaya aw taa'irun kabiirun ama shimbir weyn famaa saala iskama bedelin waxaase yadnuu inuu soo dhowaado minni aniga ii soo dhowaado xataa tabayantuhu ilaa aan ka garto ilaa aan ka garto wixii intay ii soo dhowaadaan aan si fiican uga arko fa idaa kolkaaba huwa isaguba faarisun waa nin faras fuushanoo waa nin dagaalyahan dhe marka faarisun waa dagaalyahanoo calaa farasin faras saaran uma maa saala iskama bedelin yuqbilu calaya inuu aniga isoo aado xataa caraftu ilaa aan ka garto annahu isagu saaxibii saaxiibka inuu yahay ninkii aan xalay la joogay saaxiibka saasuu ka wadaa saaxiib kale ma ahe saaxiibkaasoo jaa yimid yanshudu ibilahu geeliisa isagoo raadsanaya uun hadda geeliisa ayuu birmad ama gurmad u yahay cinda daalika halkaa markay tahay arrintu marayso caqaltu waxaan xidhay ama aan dabray geed buu ku xidhay markan ritigii hoggaan buu lahaa hoggaankiibuu geed kula xidhay cinda daalika markaas caqaltu waxaan geed ku xidhay alfaxla baarqabkii geelu baarqabka unbuu iska daba socon geelu markaa uu istaagaya wa akhrajtu waxaan la soo baxay sahman leeb baa min kanaanatii gaboygoyga ayaan kala soo baxay gaboygana waxa gaboygana waxaa la yidhaahdaa ama kinaanada wax maqaar ka samaysan oo dabool leh oo fallaadhaha ama leebabka lagu rito wa wadactuhu waxaan saaray leebkii fii qowsi qaansadayda waan diyaarsaday wajacaltu waxaan ka yeelay alibila geeliina khalfii gadaashayda fa waqafa alfaarisu ninkii dagaalyahanka ayaa istaagay baciidan meel fog wa qaala wuxuu yidhi uxlul fur ciqaala alfaxli ritigan aada xidhay eed geedka ku xidhay fur fur cigaalka ka goo fa qultu waxaan ku idhi kallaa may lagama yaabay inaan ka gooyo sababtu maxay tahay laqad taragtu waxaan uga imid waraa'ii gadaasheeda waxaan uga imid niswatan haween jaa'icaatin oo gaajaysan ama baahan bilxiirati meesha xiiro la yidhaah wa aqsamtu waxaan ku dhaartay allaa arjica ilayhinna inaanan iyagii ku laabanin ilaa wa macii maalun anoo xoola sida maahane ow amuuta aan dhinto qaala wuxuu yidhi ninkii markaa dagaalyahanka ahaa miyadaa dhib leh innaka mayitun adigu waad dhimatay buuri hadday sidaas tahay dhimatay ee waxaad yeeshaa si aadan u dhimanin ixlul iska fur ciqaala alfaxli ritigan qoodha ah ama baarqabka ah ritigan qoodha ah maxaan hadda baarqabu idhi qoodhna maxay tahay waxaa la yidhaha ritiga baarqabka waxaa la yidhaha riti aan weligii la raranin oo baarkiisii leh baarki haddii la raro baarkaasi oo la rarto inta la laylye la rarto baarkaasi wuu ka bi'i waxaa la markaa waxaa la waxaa la yidhaahdaa karinle ayaa la yidhaha karinle waa kala rartay ritiga la rartay ee reerka lagu raray ee dadka la saaray ee carruurta loo gureeyo ee saas ee hayinka ah karinle ayaa la yidhaha kan weligii la rarina baarqab baa laydhi maxaa jira meeshaas kuruska timo uu ku leeyahay timahaasi ma go-ayaan baarkiisii buu leeyahay marka baarqab baarkiisii buu leeyahay qoodhna waxaa la yidhaahdaa dee cawrta geela ayuu abaahayaa geelu ka dhala uu abaahayaa saasuu qoodh buu u yahay marka faxligu waa qoodh hadda ixlul fur buu yihi ciqaala alfaxli ritigan qoodha ah dabarka ka goob ama ciqaalka fur laa abaa laka gablame caqli malihida weeye faqultu waxaan idhi lan axul lan uxil lan uxallahu lan uxallahu furi maayo an faqaali wuxuu idhi wayxaka war gablame innaka adigu la maqruurun waxaad tahay mid qar iska xoor ah oo aan waxba ogeyn waxba iska celin maysid yaan lagu dilin innaka adigu la maqruurun waxaad tahay mid qar iska xoor ah oo maaragtay la khayaamay naftaadaa ku khayaantoo beenkuu been kuu sheegtay uma qaali wuxuu yidhi haa innaka la maqruurun waxaad tahay nin naftiisu been u sheegtee ritigan iska fur sidaa ayuu yidhi buu yidhi darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim